jimco wanaagsan dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey halkan aynooga soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka maamul goboleedka puntland ayaa waxaa shan iyo tobanka bishan ka qabsoomaya sida qorshuhu yahay doorashooyinka dowladaha hoose madaxweynaha puntland cabdiraxmaan sheekh maxamed faroole ayaa shacabka reer puntland ugu baaqay inay isbeddelka u hiiliyaan sida uu hadalka u dhigay islamarkaana ay ka qayb galaan doorashooyinka dowladaha hoose oo shan iyo tobanka julaay labada kun saddexiyo tobanka dhici doona madaxweyne cabdiraxmaan faroole waxa uu sheegay in nidaamkan xisbiyada uu ka hirgelay deegaanada puntland wuxuuna sheegay in nidaamkan fulintiisa uu qayb ka ahaa ballanqaadyo uu doorashada ku galay sannadkii labada kun iyo sagaalkii dhinaca kale mucaaradka puntland ayaa ka soo horjeeda nidaamka xisbiyada badan oo ay u arkaan mid maamulka puntland ee hadda jira uu ku doonayo inuu awoodda ku marorsado ama qaab casriyeysan uu muddo kororsi ku samaysto dhowaanna siyaasiyiin iyo waxgarad mucaarad ku ah dowladda puntland ayaa kaga dhawaaqay magaalada qardho in labaatanka bisha la qabanayo kulan ay isugu imaanayaan isimada puntland oo sida ay hadalka u dhigeen lagu badbaadinayo mustaqbalka iyo aayaha puntland arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo weli puntland uu ka jiro walaac dhinaca ammaanka ah waxaana sida uu sheegay ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nusuj dhowaan koo xubaysan ay ku toogteen waqooyiga magaalada galkacyo ee puntland weriye liibaan cabdulaahi faarax oo loo yaqaano liibaan qaran haddaba xaaladda siyaasadeed iyo midda nabadgelyo ee puntland ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaana ka qayb qaadanaya cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax oo ka tirsan siyaasiyiinta puntland kana mid ah musharaxiinta ku haminaya inay isu soo taagaan madaxtinimada puntland gablax waxa uu ku sugan yahay magaalada qaahira ee dalka masar qadka magaalada garawe ee xarunta maamulka puntland waxaa ku jira xildhibaan burhaan aadan oo cabdi gobolka virginia duleedka magaaladan washingtonna waxaa isagoo ku sugan barnaamijka kaga qaybgalaya cabdiqafaar cabdi wardheere oo ah aqoon-yahan arrimaha siyaasadda soomaaliyana si dhow ula socda ku soo dhowaada dhammaantiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka xildhibaan burhaan baan ku horumarayaa waxaa qabsoomaya laleeyahay doorashada marka ugu horeysa doorashada ka qabsoomaysa puntland dhowaan sideed u aragtaa waxaan u arkaa wax laysla ogaa inay tahay oo haatan qolo annaga hadda xil qolo iyada hadda maamulka haysta waxaanu marabsanayno iyo waxaanu dhacayna midna ma tiraanayna wax laysla ogaayo hore loogu ballamayo guddigii komishinka waa hore la qabtayo shuruudaha loo qabtay ay ahayd saddex arrimood inay dastuurka ansixiyaan iyo inay xisbiyada golayaasha deegaanka qabtaan kabacdina ay saddexdii xisbiga qaran soo saaraanin ahayd dastuurka way ansixiyeen waxaa ku xiga inay golayaasha deegaanka qabtaan saddexdii xisbina soo saaraanin isimada puntland iyo shacabka reer puntland isla ogaayeen wax lawada ogaa ugeeyey waxa ka socdaa shan iyo tobanka bisha inta ku beegan bayna doorashadu ka bilaabanaysaa puntland shacabka reer puntland adiyaal baa u yihiin inay doorashada ogolaadeen waa gartay waxaan siinayaa cabdiraxmaan gablax baan siinayaa magaalada qaahira bismi illah alxamdulilahi wabacd waa salaamaya dhammaan ikhyaarta colaad adiga oo maarata aada iyo aad iyo v o a dhammaantiin waa idin salaamaya waxaan salaamayaa cabdiqafaar iyo burhaan xildhibaan dhammaantiin waa idin salaamaya arrintaas waxaan ka odhan karaa puntland waa gobol ballaaran oo soomaaliya ka mid ah oo runtii ay ku dhaqan yihiin dad aada u nabad jecel aada u horumar jecel aada u soomaali jecel astaahilana in runtii maxaan ku dhahdaa wanaaga badan oo ay xambaarsan yihiin ay marihiisa gurtaan marka xaqiiqatan puntland maamulka u horreeyey oo loo dhisay xilligii yani kala cararkii oo dee qarannimadii ay ay burburtay oo dhibaatada ay jirtay ayaa la dhisay maxaan ku dhahdaa waxaana dhisay dhammaan beelaha maxaan ku dhahdaa aagaas dega yaa dhistay naban beeleed buu ahaa laysku raacsan yahay axad uu ka soo baxay siyaasiyiintii iyo dhaqankii iyo culimadii iyo dhammaan laga qayb galay axad ku meel gaar ah ka soo baxay oo loogu talagalay in loogu gudbo dawlad is-ilaaliso oo xoog leh oo maaragtay dowlad goboleed fiican wanaagsan loogu gudbo ayaa ka soo baxay waanu ictiraafsannahay shacabku waa ictiraafsan yahay waa lagu soo dhaqmay axdiga kumeel gaarkaa kii loo gudbi lahaa ayaa muran ka taagan yahay anigu waxaan arkayaa iyo in badan oo shacabka reer puntland ka mid ah in ay mar horeba ahayd in bal horta golihii isimada la dhiso oo isimada waddanka kan puntland la yidhaahdo waa waddan saldana ah boqortooyo ah in badan lagu soo boqolaal sano baa lagu soo gudbay oo odayaalkaa talinahaya iyo iyo dhaqankaas sulaaladaas lagu soo noola bal horta ayagii si ay marjac u noqdaan in la dhiso golahoodii shacabka la diiwaan geliyo in loo gudbay wax hadda lagu magacaabay xisbiyo xisbina ma aha axdiga kumeel gaarka ah oo puntland inuu weli taagan yahay sidii looga gudbi lahaana aan weli la bilaabin waxaan siinayaa cabdiqafaar cabdi wardheere ee gobolka virginia dowladka washington cabdiqafaar waad maqlaysaa doodaha mucaaradka puntland iyo dowladda puntland taageerayaasheeda iyo kasoo baxaya oo qaarna ay doonayaan in doorashadii ay dhacaysaa maamulka puntland leeyahay mucaaradkuna ay leeyihiin wax socdaahi wax sharciya oo aan aqbali karnahay maaha marka doodaha siday u dhacaya markaad fiiriso siyaasadda puntlandna wax badan baad kala socotaa aragtidaada colaad waa mahadsan tahay ramadaan kariim adiga iyo martida iyo soomaalidaba waa salaamaya waxaan ugu hambalyeynaya horta ramadaanka intaa kabacdi arrinta puntland haddaad fiiriso taariikhdeeda horta wax kasta waa in horta taariikhdooda la fiiriyaaye sagaashan iyo sideeddii markii la sameeyey laba ujeedo ugu waaweyn baa loo sameeyey oo soomaaliduna ka warqabtaa reer puntlandna aada uga warqabaan markii dalkii uu kala daatay waxaa dadkii meesha deganaa iyo siyaasiyiintiisii laba arrimood baa lasoo gudboonaatay siyaasiyiintii uu markaas cabdullaahi yuusuf iyo ninka la yidhaahdo cali ismaaciil giir iyo maxamed cabdi xaashi iyo raggaas qaar waa leedeen ilaahay ha u naxariistee himad baa ku jirtay soomaaliya in ay isku soo noqon doonto qaran la noqdo markaa kadib qarankaas jaranjaradii ay ku fuuli lahaayeen iyo meeshay u mari lahaayeen inay horta xag siyaasadeed ay platform ama waxa la yidhaahdo meelay isku taagaan inay samaystaan taasi waa siyaasiyiinta ujeedaday ka lahaayeen midna waxa weeye waa shacbigu dantii uu ka lahaa shacbigii ku raacay oo la dhistay shacbigaas ku raacay oo la dhistay hal dan buu ka lahaa inta soomaali weyn isu soo noqonayso inay iyaguna ammaan isa siiyaan dadku la deganna ammaan siiyaan sina isu maamulaan siday rabtaba ha noqotee ilaahu toban qoys meesha ha deganaatee cid wali oo bani aadan aho meel degani waxay u baahan tahay qaab iyo kala dambayn iyo habay ku wada dhaqanto shacbigu marka wuxuu aada ugu baahnaa nabadgelyo iyo iyo inuu ka ammaan helo dhibaatada ka socota soomaali weyn gudaheeda iyo burburkii kow iyo sagaashankii iyo wixii ka dambeeyey soomaalida halaagay marka horta puntland labadaas qaab bay ku timi labadaas qaab oo shacbigii iyo siyaasiyiintii oo iswataa ay sagaa sagaashan iyo sideeddii dhidibada uga aaseen middii siyaasiyiinta inta badan runtii goolkoodii way ka gaareen shacbiguna waa ka gaaray oo ammaanna waa helay wax uu haystana waa waa helay nasiib darrada laakiin la soo gudboonaatay waxay ahayd raggii isaga dambeeyey oo maamulayay oo xukmigu waa qandaraas soomaalidu wada leedahay yacni reer puntland raggaas xisaabtankii ahaa war wixii samaysan laye maamul iyo iyo iyo horumar xaggii dhaqaalaha caafimaadka waxbarashada la dhaqankii soomaali weyn maxaan wanaagoo keennay arrintaasay ahayd marka in dastuurka iyo iyo qaabka laysu maamulayo waxaan governanceka loo yaqaanaa inay adress gareeyaan nasiib daro intii maamulaysay oo dhami midna intaa lama imaan marka hadda midhaheedii weeye waxaa la guranayaa khilaafkan adi weydiisay wuxuu salka ku hayaa lama yaqaan xeerkii baawarka ama awoodda lagu bedeli lahaa marka ma waxaynu ku bedelnaa awooddii habkeennii qabiilka hore reer odayaasheenibaa inta fadhiista yaynu nin iska magacaabanaa sidii cabdiraxmaan iyo loo magacaabay ninka la yidhaahdo cabdullaahi yuusuf oo innaga odayaashaa nin ku tufa mise xisbiyada waaweyn baynu aadnaa iyo iyo qaabkii dimuqraadiyada ahaa oo loo samayn jiray nasiib daro labadiiba marka dhaawac baa gaarsiisan horta dhibku halkaasuu ka taagan yahe ma aha shaksiyaad iyo cabdiraxmaan maamulkiisa iyo nimanka hadda raba inay xukunka ka ritaan iyo waxaas keliya maaha marka waxaa loo baahan yahay maamulka dawladda ah oo hadda jooga qaabku rabaa ku jooga shan bilood iyo barbaa u hartay inay inta fadhiistaan yidhahdaan waa dalka sidee puntland uga saarnaa dhibaatadan ujeedooyinkii laga lahaayo soomaali weynna u gaarsiinaa wa waad mahadsan tahay xildhibaan burhaan baan aadayaa garawe deegaano badan baad og tahay in laga diiday nidaamkan dimuqraadiga sida qardho gaalkacyo iyo boosaaso waxaana ka dhacay dibadbaxyo qaarkood rabshada watay inta kale waa kuwo ka leexsan laamiga ama baadiyaha ah marka ma garowe keliya ayay ka dhacayaan doorashooyinkan aada bay maadsantahay horta odayaashu aada bay arrinta uga hadleen waa wax jira weeye axdigi kumeel gaarka ahaa oo horena kan baa iyo axdigi kumeel gaarka ahaa waa lagu soo faa-iiday kanna waa baa bedelay annaga hadda dawladdayadaa jirta dalka dastuur baanu samaynay wixii udhexeeyey aanu ka hadlinay iyo dawladihii hore laakiin hadda dawladda anugu haddaan xildhibaanka ka ahay dastuura kan iyo horumara kan horta taa intaasaan ka leeyahay anagu shacabka inay iyagu codkooda dhiibtaan iyo dastuur rasmiya baanu samaynay dastuurkan dastuur ka horeeyana puntland ma aysan lahayn axdi kumeel gaarkaa soddon iyo shan qodob buu ahaa soddon iyo shantii qodob iyo dastuurka hadda aan sameynay waxba uga dhexayn taa horta waa waa xasuusin weeye tan kale waxay tahay doorashadu way ka dhacaysaa xisbiyada dalka wayna ka hirgelaysa wax jiraana ma jiraanin waxa hadda dhibka wada waxa weeye xisbiyada daran ku jiri oo siyaasiyiin oo xirdoona wey dadkiina iyagaa waxay leeyihin xisbiyada hagelinina wax shacaba oo mudaharaadaya oo iskoodu mudaharaadaya oo waxaan diidan ma tiraadayo dee nin siyaasiya oo xirdoona haddii uu xil waayo oo xisbiyadu dhacaali de isagii waxbuu shidayaa wax kaloo hadda lagu kala dhex jiraa ma jiraanin shacabka reer puntlandna diyaar buu u yahay doorashadu inay dhacdo niman siyaasiyiin a waxay leeyihin war doorashadu inay dhicida dhexdan iyo dhexdiina ku celiyo xisbiyada hadday dhacaanin iyagu dee soo bixi mayaan meesha kuma jiraanin shacabkuna diyaar weeye nabadgelyaduna waa fiican tahay wax dhiboo jiraan ma jiraan annaguna waxaan ballan qaadayna haddaanu nahay maamulka jira hadda in doorashadu xilligii loogu talagalay shantaa bilood ka bacdi inay dhacdo soddon soddonka bisha december oo ugu dambeysa sanadka in baarlamaanki lixdan iyo lixdaa dhisanta sideedda janawarina in madaxweynehi madaxweyne ku-xigeen la helo sida awal ay u aha qorshu nabadgelyada ku dhaco haddiise nala khashkhasho oo xisbiyada nimanka aan ku jirin khashkhashaha oo dalka adnixumo ka abuuraanin hadday annagu wixii dhaca mas-uul kama hina iyagaa mas-uul ka noqonaya laakiin annagu shacabkii inay qof walba codkiisa dhiibto baanu diyaar u nahay waa gartay hal su- hal su-aal baa halkaa raacinaya ururada siyaasadda qaarkood oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in ururka horseed eh, madaxweyne farel uu eh, ururkiisa uu adeegsanayo ololihiisa hantida dadweynaha ama qaran oo xitaa la arkayay sida ururada een, qaarkood sheegayaan in calaamadaha horseed lagu xardhay baabuurta dagaalka ee dowladda xafiisyadii iyo hantidii kalena ay eh, gacanta ugu jirto eh, dowladda ururadii kalena ay bannaanka taagan yihiin sidee loogu kalsoonaan karaa marka natiijooyinka doorashada aad sheegayso inay si nabdoon ku dhacayso oo dadku codkoodu dhiibanayaan ciidamadu hay-adda doorashada waxay u xilsaaran tahay si cadaalada inay ugu xaqsoodo doorashada puntland hadday dabdi dalka ka dhasho waxa weeye waa lala xisaabtamaya ciidamaduna mas-uul waxay ka yihiin amniga dalka inay sugaaneen inay xisbi gaara u hiiliyaan ma annaga inay noo hiiliyaan ma xisbi gaara inay u hiiliyaan ma ciidamada shaqadoodu waa amniga dalka inay sugaan ciddii dembi gasha oo ama xisbiga xisbigu hadday annaga horteeda noo noo no- noo xagliyaan xaq baa loogu leeyahay in lala xisaabtamo ciidamadu hadday xisbi gaara u xagliyaanna in lala xisaabtamo xaq bay u leeyihin doorashadu inay si xaqa ku dhacdo baan taaganna waa mahadsan tahay cabdiraxmaan gablax baan aadaya qoladiina mucaaradka maxaad ku diidan tihiin in laga baxo qaabkii qabaa'ilka ee muddada puntland lagu soo xukumayey islamarkaana dadka ay doortaan qofka ay doonayaan oo sanduuq inta la keeno la coday maxaad ku diidan tihiin horta xildhibaanku waa mahadsan yahay ee, ee, ee, iyo maxaan ku rahda cabdikhafaarba ee, wax- arrimaan waadixinaya waxa weeye ee, arrinku waxa weeye annagu waxaan u soconno oo reer puntland ay dadku rabaan oo ay waayeen waxa weeye waa maamul cadaalad ah oo lagu gaaro dowlad checks and balances laho isku dheelitiran oo dhaqaalaheeda dhisan karta amnigeeda sugan karta deriskeeda wanaag kula macaamili karta ummadda soomaaliyeed u- u noqon karta ee tusaale lagu daydo waxaan raadinaynaa horta waa intaas xusbiga nimanan ku jirin buu- xildhibaanku waa runtiisa xusbi kuma jirno xusbiga waanu diidnay inaan galno aan diidnay aniga iyo intii lamide annagaa diidnay inaan galno markii horeba maxaa yeelay wuxuu ku dhismay baan sax ahayn wax laaruus la bixinayo la iska dabakalaabanayo haatan magaalooyinka la geeyey waxa weeye nidaamka furfurani dadka magaalada qofka magaalada ku dhaqani isagaa taladeeda leh marka dad masaakiin oo soomaaliyood oo meel ku xaraysan oo siyaasad ka warqabin oo hay-adahaas wax ku siiyaan intay caalamka kusoo xirxireen oo meesha soo istaajiyeen oo nabad ku noolaa oo magaalada joogay oo lasoo khasbay iyaga baabuur lagu soo guray in la yidhaahdo gaalkacyo intaan baa masalaysa qarre intaan baa masalaysa boosaas intaan baa masalaysa odayaashii baa jooga dhaqankii baa joogta culmadii baa jooga dumarkii baa jooga ardadii baa joogta ayagii oo daawana la yidhahdo xisbigii waa kan gaalkacyaa taageertay qardhaa taageertay boosaasaa taageertay waa dadkii masaakiinta ahayo meeshan guryaha joogay oo wax lagu siinayo oo istaarka lagu hayay oo ayagii laysku diro oo ummadii lagu diro horta waxa meesha ka socdaa waa wax indhasar caadisa oo noocaa u shaqaynahaya haddii maamulka sare uu saas loog yahayna hadee wa- wa- waa kula- waa kula jiraan haddii kuwa hoose ay wadaanna horta waxa socdaa waa waxaas waana waxaas waxaanu diidnay waanu ka xishoonnay inaanu galno oo aan qayb ka noqono taas intaas baan ka leeyahay tan kale oo ah qaabka wax loo qabanayo war anagu waa sheegnay meeshan waxaa wax lagu gaari karaa wax laysla ogyahay oo laysla ogyahay oo laysaga raaliyahay puntland axdigeedii charterkii laga dhisay nineteen ninety eightkii wax badan baa lagu qabsaday maxaa yeelay kan makhaayada le iyo iyo iyo dumarka iyo dhalinyarada iyo maxaa ku rahda odayaasha iyo culummada iyo sharciyaqaanka iyo siyaasiga kulli raalli baa laysaga ah wax ka dambeeyey oo raalli laysaga yahay ma jirina wax sidaa hadda aan soo sharaxay oo oo- oo mara huwiska lagu abuuray oo dastuurku sheegaa meesha lala yimid waxaasina wax ansaxay ma aha wixii lagu dhisay oo xisbi ahaana ma ansixin kuwii galena ceeb baa ka raacday oo way isaga carareen oo hadda is- is- is- isaga tageen ayagii baa isaga tegey dadkii isimadu ay meesha geen jireen oo qabaailka lagu geysan jireen wax dooran mayaan dad dhexe oo durbaan garaacaasa oo kuwii laanta iyo iyo maxaa ku dhaha gurwad siyaadka qaadi jiray oo la leevela oo dowladda hoose qaar ka shaqeeyo oo qaar meelaha jooga oo maslaxad systemka u qaba baa wax dooranaya oo daligeed la yiri waxaan laleeyahay xisbiya badan baa wax dooranaya shacabkii baa wax dooranaya waxaana u gudubnay dimuqraadiyad ma aha cabdiqafaar cabdi wardheere dooddu siday udhacayso waad maqlaysaa xildhibaan burhaan wuxuu qabaa in waxa socdaa ay sharci yihiin oo nidaam laysku ogyahay oo puntland dowladeeda lagu ogaa iyo baarlamaanka lagu ogaa uu socdo mucaaradka uu ka mid yahay cabdiraxmaan iyo wixii ra'yigiisa qabana waxay aaminsan yihiin in waxa socdaay ay sharci darre yihiin oo wax la maruursanayo oo qorshooyin kale ay hoos socdaan markaad fiiriso labada siyaasadood ee kala socda ee isdiidan doorashooyin ka dhaca puntland oo lagu qanco ama wixii ka soo baxa ay aqbali karaan bulshada suuragal ma tahay horta hal waa inaad ogaataa doorasho marka la qabanayo sideedaba adduunkao dhan maaha inagu uguma horreyn wax wax doorta ee qawaaniin bay ku timaadaa iyo nidaam waa in la yaqaanaa doorasho intaan la qaban dadka codaynaya horta intee tira la eg yihiin meelaha ay ka codaynayaan qaab bay leedahay oo xisbiyadu markay isdiiwaan geliyaan waxaa loo sameeyaa sharci uu qolada tartamaysa ilaa aakhirka to- tartan bay imaanaysaaye ay labada xisbiba ka warqabaan oo fiirin karaan ciddii codaysay iyo cidday ugu riday qalab bay u baahan tahay waxay u baahan tahay registration waxay u baahan tahay tirin waxay u baahan tahay tallying ama waxa la yidhaha hadhow tali inta laysku too taaleeyo oo hadhow qolo dhexdhexaad ahoo fiirinaysaa ay haddana isla tiriso oo ay fiiriso waxaasoo dhan waxaa ka horeeya waxa la yidhahda logistics combyuteraa la sadgareeyaa ballots ama warqad doorashaa la sameeyaa dadkii dooranayay tiradoodii baa la garanayaa deegaankii baa la garanayaa horta waxaan sideedaba doorasha marka loo yidhaha wax afka laga yiri ma aha waa wax farsamo leh oo qaynuun mara oo oo dushana kale dadka tartamaya waxay ku heshiiyeen hoostana kale farsamadii ilaa iyo warqadii iyo cidda lagu qorayo iyo magaceeda iyo cidda qay- ka qaybgelaysa iyo hadhow haddii laysqabsado maxkamadii ama ciddii dhexdhexaadka ahayd oo fulin lahayd marka horta warka layskama sheeg sheegee wuxu waa in la fiiriyaa wax kastaa inay farsamo leeyihiin anigu maantao dhan haddaanan weligay baabuur arag oo aan ka hadlayo isteerse iyo taayiro iyo matoor iyo weligayna aananba arag meeluu marayo yacni ogow dhibaatadaasay leedahay dadka laftiisa codaynaya qaarkood waa in la tababaraa ma yaqaanaan meesha la xariiqayo iyo cidda loo xariiqayo iyo in masawir lagu qorayo iyo in kale waxaasoo dhan ma samaysma dhaqaalo fara badan baa gala dhaqaalahaasoo dhan waa lasoo diyaariyaa waa laisla ogya waxaynu ka hadlaynaa shan bilood iyo bar baa haray doorashaa ka dhacaysa xora anigu cidna hadda ii sheegi mayso oo i odhan mayso doorasho xora puntland ka dhacaysa qof ahaan inkastoo aan ka fogahay haddana waa ujeedaa sida wax u socdaan marka taas horta macquul maaha su-aashu marka waxaa weeye labada qolo oo dadka hadhow laba qolo kaliya maahee dadka ku tartamaya inay maamulka hadda jira bedelaan oo xildhibaanada bedelaan oo ay booska fadhiistaan january sideedeeda xafiis fadhiistaan labada kun iyo afar iyo tobanka dadkaas iyo noocyadooda iyo xeerarkooda iyo waxaasoo dhame adeer ma kala cadda waxna waa xaq xaqiiq baa laga hadlaa waxna waxaa laga hadlaa propaganda iyo wax political campaign wax la yidhaahdo oo iska olole siyaasadeeda olole siyaasadeed markii meel layska dhigo puntland wax u diyaara ma jiro waa inaynu isku taxallujinaa marka sidee bay dadkeeda waxgaradkeeda odayaasheeda odayaasha dhaqanka mas-uuliyiinta ganacsatada meel inta fadhiistaan ay qaraar uga gaaraan sidii laga yeeli lahaa intii hadhow tadii ayna ku dhici lahayd wixii soomaaliya oo dhan ku dhacay oo yacni markii la gaaro december haddana kala carar iyo xaggee laga bilaabaa iyo waa xalaal iyo xalaal maaha iyo bad kale la galo marka wakti yaraa jira fursad yar baa jirta inay fursadaas si xas sariixa loo wada hadlo ba aniga ila habboon hadeerna ay odayaasha iyo waxgaradku hadeertaan ay galaan ee aan lagu sii dayn maaragtay mucaarad iyo niman iscaysanayo oo oo isla nin waliba adna kursigaaga xagso adiguna ka boob dadku waa dad aad u degan waa dad nabdeed weeye waa dad og in soomaaliya iyo qarnimadeedii maqan tahay just waxay u baahan yihiin oo keliya in inta la wada hadal siiyo xeer meel la dhigo xeerkaasna lagu wada lagu wada aado doorashada ee haddeer aan mindi mindi lagu taagin anaa madaxweynaha iyo xisbiyaan leeyahay iyo waxaasoo dhan iska riwaayad weeye in xoogga la saaro see dadku u wada hadlaayo puntland meeshay hadda joogto wax dhaana loo gaarsiiyaa waxaan siinayaa xildhibaan burhaan horta wax yaro xasuusina isimada horta odayaasha cabdiraxmaan ku celcelinayo isimada horta way dhisan yihiin anagu ma dhicima dhisi kadhay isimada isimadu hayad fabaan macnihii dadku dhisteen oo traditionally ah oo waxa weeye dhisan weeye iyagaana xisbiyadan ku train gareeyey iyagaa yidhi qaabkaas aada waxu wadaan dastuurka maanta aan soconayeen oo dowla isugu yimi iyagaa yidhi xisbiyada sidaa ku wada iyagaana hawshaan guddiga doorashada iyo maamulka hadda jira oo anigu aan xildhibaanka kaa ku wareejiyey horta taa sunadu waa sidaa midda doorashada ee xisbiyada iyo qaabalkan hadda uu ka hadlay cabdi wardheere way diyaarsan yihiin qaabkii dadku u codayn lahaayeen qaabka dadku u codayn lahaayeen guddiga doorashada way diyaariyeen hay-adaa la shaqeeya karash baa galay degmooyinka dhan bay tageen research baa lagu sameeyey hay-ada cilmi baarisa baa jira oo ay ka mid tahay big r c safeda lagu sameeyey walaaqii bay geeyeen waa la sawiray dadkiisay u codeyn lahaayeen kulli waa laga dhaadhiciyey kharash badan iyo effort badan baa ku baxay qof mar codeeyeyna ma tirakoob ma dhicin oo tirakoob lagama gaari karo oo guddiga doorashadu way caddeeyeen waana rabnaa oo waa doorashada ugu horreysay laakiin qof mar codeeyey mar labaad ma codeynayo calaamadaha loo sameeyey qaab baa loo sameeyey process baa loo sameeyey dulmi ma kalacayo qofku markuu codeeyo calaamad baa meel farta u saaraya walaaqdii baa loo cadeeyey waa u codeeyo qofku puntland joogo qof kale ma codeyn karo meesha cabdiraxmaan ka leeyahay dad codeynayaa ma jirameyna shan iyo tobanka bishaa la gelayaa doorashadii dadka codeynaya waa dad reer puntland annagu dad kale oo annaga xisbiya u codeynaya ma jiraaneyna anagu dad kale oo aan gobollo kale ka keenay ma jiraan iyo waxaanu calaamado siinay waxa codeynaya waa dadka reer puntland haddise dadka reer puntland codeyna marayo markhaatibay yeelanaysayo waa lawada arkaya telefishinadii iyo kombiyuutaradii iyo saxaafadii iyo international society-gii hay-adihii baa jooga doorashooyinka adduunka fangarayn jiray interdirtana tahay wax la qarinayo wax loo dhimanaya midnayatudo haddii puntland doorasho saxa ka dhacdana way caddaanaysaa haddaanu anagu dad wax la dhimanaya oo la caranayana way caddaanaysaa haddii nimanka siyaasiyiinta oo iyagu aan xisbiyada ku jirin ay doonayaanin meesha intay iska afwaayeen dadka inay iyagu dhibaato u horseedaaniin oo kala googooyaan oo siya dhex galaaniina marar iyo markhaati bay yeelanaysa wax cadaalada hadday ka dhici weydo oo dulmi meesha oo ka dhacaan hadda ciddi lama qaadanayso wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay xildhibaan burhaan dhegaystayaal waxaa naga xusuusinaya intiinii gadaal uga soo biirtay dhegaysiga barnaamijka weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka ee idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waxaana dooda ay dhex maraysaa cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax oo ka tirsan siyaasiyiinta puntland kana mid ah musharaxiinta ku haminaya inay isu soo taagaan madaxnimada puntland gablax waxa uu ku sugan yahay magaalada qaahira ee dalka masar qadka magaalada garowna waxaa ku jira xildhibaan burhaan aadan oo cabdi gobolka virginia duleedka washingtonna waxaa isagoo ku sugan barnaamijka kaga qaybgelaya cabdikafaar cabdi wardheere oo ah aqoon-yahan arrimaha siyaasadda soomaaliyana si dhow ula socda cabdiraxmaan gablax oo qaahiro joogaan aadaya cabdiraxmaan doorashadan hadda dhacaysa ee puntland ka dhacaysa deegaanka ee soo horeysa maaha tii madaxweynaha waa tii deegaanka oo dadka ayaa deegaanka ay ka codeynayo oo codkooda dhiibanaya maxay tahay marka waxaad ku diidan tihiin doorashada deegaanka intaan la gaarin midii madaxweynaha maamulka sheegay maxaan ku rahda aqoon-yahanka cabdikafaar uu sheegay waxba lagumaba dari karaba anugu hadda runtii meel wax uga dara maba maba arkaba waxa weeye waxaan waa process adduunku maray oo maray oo maray oo anagu aan ku jirno dayuga ugu dambeeya oo isku dayay hadda aan ku jirno wax qoran oo la yaqaano halkaas yaalo wey dadka meesha tasi wax loo doorto bal horta waa in la yaqaanaa waxa wax dooranaya waxa yihiin waxaasi waa ay number leeyihiin oo diiwaan gashan yihiin kuwaas markay diiwaan gashan yihiin oo kala qeybsan yihiinoo u kala qaybsan yihiin qayb waliba qofkay dirsan lahay ilaa waxaana waa representative qofka baarlaman ku jira waxaa loo yaqaanaa representative qofka kani ma aha marka madaxweyne ma aha wuxuu masalaa community intaa oo address ka kooban buu masalaa oo dantooda ugu jiraa baarlamanka oo dawladda u fadhiya saas waaya macno marka laba qof oo hadda hadda burhaan waxa weeye xildhibaan wey waxaa laga yaabaa gobolka uu kasoo jeedo inay toban kale iyo asagoo kasoo wada jeedaan guri guryaha ka mida oo gobolka ay kasoo jeedaan ah haddii la hor istaago gurigaas lama odhan karo hebel baa imasela ma odhan karo hebel baa imaselo hebel baa imaselo hebel baa imaselo wey ma aha representative taas waa kumeel gaar wax loo loo sameeye wey representative marka la gaaro baa xusbiyad imaan karta xisbiga qudhiisu siduu uu cabdikafaar bow sheegay wuxuu u baahan yahay sharci qoran oo waxaan lagu galo inuu jiro hadda ka waran maaliyadda xisbiyadu ay ku tartamayaan oo wax ku aruursanayaan wadamada xisbiyadu ka jiraan qof xisbigu lacagta uu donationka uu qaadanayo waa in uu maraa bangi la yaqaano maro qofka uu kasoo qaadana la yaqaanaa waxa uu ku baxsana la yaqaanaa maaha iska soo qaado lacag iska aruursan ma aha hadda rag baa laga yaaba inay xisbigu lacag isaga aruursanaya magacsinayaan bangigii dhexe oo kontroli lahaa oo odhan laha war qof muwaadina qof shisheeye ah iyo qof maxaan ku rahdaa bala kala shaqaynaya oo waddanka duminaya wixiis baa wadataa qaban lahaa ma jiro xataa waxa wey waxa wax tahaluka lagu gelaya weeyaba hadda ay ay wadaan oo aan laga fiirsan wey runtii isku soo duubo annagu waxaan leenahay nabad waxaan leenahay maxaan ku rahdaa sinaan cadaalad degeni wadahadal is-afgarad waxa lagu wado waxaa lala ordayo oo dadka lagu laayay oo odayaalka lagu xirxiray odayaal dhaqan lagu xirxiray magaalada garowe caasimadda ku xorraayeen oo caanaho magac leh ku xorraayeen oo hadda dadka xabad loo qaatay wax guul laga gaaraya ma aha ragga ka talinayana waa ognahayo waa raggii maxamed siyaad qarka ka tuuray oo aakhirkii gaarsiiyey waddanka inuu ka cararo baa ka talinaya meesha ku dhex jira ma garata ma sheegayno hebel hebel midna ma odhanayno waxaa marka leenahay walaalayaal waddanka waa waddanka yagiiye soomaali oo dhanna arrin khusaysa weeye puntland gaar u khusaysa waddanka taladiisa odayaalka isimada ah wax uga dambeeya oo la wadiyayaana jirin odayaalku waa run waa jireen isbay ahaayeen laakiin waxaan ka hadlayaa waa gole reception leh oo telefoon leh oo markii loo baahdo la yaqaan meelo loo soo maro oo responsibilitigii waddanka lagala tashaday oo laga qaybgeliyey oo diiwaankii nasabka halkaa la dhigay oo ay dhiiga halkaa laga daadacday oo shaqadii laga geliyo wey ma aha odayaal laga cararhayo oo laga qarinayo waxaas oo laga qarinayo maaha markaan uleeyahay waxa weeye dalka dalkaskani waa dal ay weligood ka talin jireen dadkan hadda jooga aabbayaashooda u talin jireen waa dad ay wax ka maqlay wax ka maqlayan weeye marka xaaladdu markay murugto waa loo baahan yahay shirki ismad inu dhacaan doonaynaa u sheegi mayno wa waxaas dhabta oran mayno xaasha lilah nagama aamino midaas laakiin waxaan rajaynaynaa inay doorashada ku dhawaaqi doonaan dastuurkii xalaasha ee puntland ay dib u soo celin doonaan oo reinstatement ay ku samayn doonaan isagaa la isku raacsan yahay oo loo dhan yahay beelihii oo dhan kasoo qaybgeli doonaan waxaan waxaa beel ugu samaystay weeye loomana gudbin weli systemkii ballaaraa oo la raadinayo looma gudbin in ay guddi doorasho oo madax bannaan oo isimadu ay magacaabeen ay soo saaraan ismada qudhooda maadaama dawladii ay ku feelgareysay ina ayagii golo u samayso maamus u samayso oo maanta sir baarlamaanka meel loogu soo hagaago u leeyahay ayagaasna meel ulahayn inay haddeer guddi ku meel gaara oo isimada dhexdooda ah ay magacaabaan oo lala soo xiriiro oo ay taladooda inta kumeel gaarka kusii og yihiin doorashada sidaa ku dhacdo wixii dambe oo wejiga dambe iyo ciddii la dooranayo loo gudbana loo gudbo annagu waxaan rabnaa shacabka igu xuraalli ku yahay waan usoo noqon doonaa arrinta xalkan usoo noqon doonaa laakiin marka hore cabdikafaar baan aan aadaya cabdikafaar magaalooyin ay ka mid tahay boosaaso gaalkacyo iyo qaradho waxaa jooga maamulka puntland hadda madaxda ka ah dad mucaaradsan oo kasoo horjeeda ayaa jooga ku sugan oo meelaha qaar dibadbaxyo ka dhigay markaad fiiriso ammaanka guud ahaan puntland markaad fiiriso ammaanka puntland sida uu yahay iyo sida uu ahaa taariikhda markaad dib u raacdo suuragal ma tahay in dhinaca ammaanka si nabdoon ay doorashooyin ku dhacaan iyadoo aan wax qalaan qala usan dhicin xitaa hadday dhacdo inta badan ma aha ammaanku khalkhal ma galo inta doorashadu dhacayso waa dhacaysaa waxaa weye wixii ka dambeeya weeye waa inaad ogaataa waxaan hadda golahan deegaanka iyo waxyaabahan hadda lasoo dooranayo xildhibaanada iyo aakhirka waxa puntland hadda un laysku hayaa waxa weeye haykalkeedii koro oo maamul madaxweynele oo ku-xigeenle oo xildhibaanale oo yani waxaa laga hadlayaa kii dawliga ahaa weeye horta waxaa laysku hayaa taa ogow doorashadan haddaba xildhibaanaa jooga haddeerba maaragtay waxbaa iska shaqeeya laakiin dadku yani kulligood aad yani uguma wada faraxsana oo taas dadkoo dhami waa og yahay marka waxna waxaa laga hadlayaa wax iska macdila oo la yidhaahdo war beel waliba waa hubaysan tahay aynu is-ammaan gelino ninkii wax sheeganaya iyo ninkii magac sheeganayo adaa yaqaana haddaw aniga carruurta iiga tuman taas waan waa mid weeye midna waxa weeye waxay arrintii hadda ay labada odayba ka hadlayeen burhaan iyo gablaxo ah in inta yacni hab dawladeed oo dimuqraadi ku yimaado oo laysla ogyahay oo shacabkii iyo odayaashii dhaqanka iyo waxgaradkii iyo process ama hab laysla ogyahay soo maray oo maamul goboleed dawladeed oo dhisan oo haddaw tegii soomaali weyn la macaamiltamo oo qaabkiisii loo meel loogu soo hagaagala marka innagu kan dambaynu ka hadlaynaa oo muhimkaa colaaddu waxay ka imaanaysaa iyo dhibaatadu waxay ka imaanaysaa marka inta doorashadu dhacdo laysku diido soomaaliduna ogow odayaasha dhaqanku waxay u shaqeeyaan dhibaatada ammaankana waa xaliyaan beelahana waa kala ilaaliyaan inta ka horraysa wixii waa siyaasad bay dhahaan annagu siyaasad ma galno marka waxaa rabaa in odayaashii laftoodii inta la wacyigeliyo la yidhaahdo war cudurka daaweyntiisa waxaa ka fiican ka hortagiisa haddeertaanba ha la tashado oo wax laysku og yahay oo dawladdii la hadla mucaaradkii la hadla meel ha la wada fadhiisto wixii haddeertaan ha laysla qaadaa dhigo oo yaanay jajuub iyo noqon laakiin aniga hadda shaki iigama jiro hadday siday hadda ku socoto ay kusii socoto in ammaanku khalkhal gelayo wax shakiyo iiga jira male wa waa garta waa soo waa gunaanadkii baan aan ku dhownahay waxaan rabaa intaanan u gudbin xalka oo aan idin siin doono min hal su-aal waxaan rabaa hal su-aal inaan weydiiyo xildhibaan burhaan hal su-aalna aan weydiiyo cabdiraxmaan burhaan baan ku hormaraya burhaan sida mucaaradku ay ku doodayaan dad badan baa diidan nidaamkan aad wadaan iyo xisbiyadan iyo waxaan diidan haddii laga hor yimaado sidii ka dhacday magaalada gaalkacyo oo kala dhowaan haddii dadku ay ka hor yimaadaan meelo kale oo ka mida puntland oo nidaamkeena la diido ma sidii gaalkacyo ka dhacday baa la isticmaalayaa ciidan iyo awood iyo xoog maya shacabka ciidan iyo dhibaato horta annaga ilaahay baan ka magangalnay dadkaan waa waa dad suura garanayo oo waxa weeye dhibaato ka dhex dhexi maysa ilahay idankiisa annaga amniga ciidamadu waxay u xisaaran yihiin amniga inay sugaan ammaanka in la ilaaliyo shacabkana la ammaan geliyo laakiin haddii nin siyaasiya oo xil doonaya qoryo iyo shacabkii intuu kusoo dhexgudhuuntay isagu dadkii laayo hadhow dawladdaa dhibaatadaa samaysay la odhan maayo nin walba wuxuu sameeyo isaga isaga meesha ka raacaysa niman siyaasiyiin oo hubaysan baa dalka jooga nimankaasi waa xildoon waa xisbiyadaba kuma jiraanin in wax hagaagaana ma rabaanin kuwaasu dee amniga amniga iyagaa waxay geenayaan khalkhal hadda khalkhalka marka iyagaa amniga geliyaan mas-uuliyadda waxa meesha ka dhaca iyagaa qaadaya nimankaas siyaasiyiinta waxay sameeyaan iyaga u taallaa maatuu dhawtay gaalkacayeeda warkeeda waa waa loodiya isamadu iyagaa shiri karaan iskooda u shiri karaan garab way ciidan karaan meelkale tegi karaan waa shiri karaan go-aana waa gaari karaan dawladuna gogol intay u dhigto hal markaa soo kordha systemka markaa jira in las ordo maaha waa in la kala dambeeya qolo walba markaa xilka ay hayso nina kuma kaskasi jirin xilalka hadda dad badan oo hayay baa hadda tira oo hadda waxa weeye maamulka gees ordaya lama rabo waxaas waxa weeye dawladda gogol waa dhigi kadhaa ismada waa udhigi kadhaa wixii jirana waa sheegi kadhaa hadda waxa weeye dawlad baa dalkii loo idmaday xilligeedina ma dhammaano kuwa kan marka dawladda u yeeraya oo burshimada ballaminaya xageebay yow ka soo galay ma dawladda baa wakiilatay ila dawladda dalka lagu ogaayo dawladda iyo ismada wax udhexaan karaa ma jiraan dadka siyaasadii mucaaradka siyaasadda mucaaradka dhaliilsan ragga aad ka mid tahay dhaliilaya waxay leeyihiin mucaaradka badankood waa rag xildoona ma aha rag xaldoona dhaliishaasi maxaad ku difaacaysaan waxaa la yidhaahdaa qofka kartika kula jira waxay ka dhexeeyaan haddii uu hayo history fiican iyo waxuu qabtay iyo iyo waxuu ku faano iyadu sheegaayo oo meesha la yimaada haddaanu hayna qofka la tartamayo wax ka sheega horta qaacadaasi waa mid jirta oo weliga soo jirtay marka waxaan isleeyahay waxaas wax jira ma aha anigu nafteedan u hadli karaa waxa weeye wax ay u kalifaya in aan waddo khaldan maro ma jir ma jirto nin waxaan ahay maxaan ku rahdaa wax isba dhaqaalo raadinaya waddanka in dhaqaalaha la dhiso raadinahaya nin la anaa keligii wax xukumayana ma ahi in badan oo ilamadihiina waa jirta oo noocaas ah oo kuwa ka walaacsan waddanka dhaqaale xumada haysata horumar la-aanta haysata amni xumada haysata oo doonaya oo ka fakeraya oo wax ka qoray sidii looga bixi lahaa dhibaatada tan anugu hadda buug anugu aan qoray waxaan qoray laba labadii kun iyo afartii baan qoray asagii baan weli ku hadlaya hadalkiisii xilli ma raadinaynin kuwa hadda maamulka joogana cadow uma haysta e maxaan ku rahdaa dad walaalahaya oo runtii taladii ka xumaatay oo maantay aan jeclaan lahaa waxqabadkooda inuu sidan ka fiican yahay oo maanta wax aan ku faano oo anigu soomaali ahaan iyo iyo reer puntland ahaanba aan ugu faano maantay hadday qaban lahaayeen waxaan ka jeclaan lahaa ma jirto xildhibaan burhaan waxaan ka saxayaa annagu waxa weeye sanadkii dhowaa waxa weeye doorashada indhacdaa bay ahayd ayagu hadda indha adeeg iyo xoog bay meesha ku joogaan sharciyad ma haystaan annagu markay nala soo gudboonaatay shacabka iyaga iyo dadka iyaga iyo magaca iyaga iyo sharaf jiri waanu u tanaasulnay ma anaan dagaalamin mana anaan ka baqaynin cidna laakiin waxa weeye waddanka iyaga maslaxadiisa ayaanu diidanayn in maxaan ku rahdaa si xun looga faa'iidaysto maantana waxay maraysaa kacadoon shacab bay maraysaa anigu hal sano ka hor baan ka digay haddaan hadda xal la gaarin oo dadka caqliga iyo xalka iyo aqoonta laasan xal gaarin kacadoon shacab oo aan beer reebin oo aan la kontarool karin baa imanaya wa waa gartay waa waxaan rabaa waktiga aad noo gabaabsi noogu ah barnaamijka gabagabadiisaan maraynaa waxaan rabaa inaan min hal daqiiqa idin siiyo oo cabdiqafaar wardheeran aan ku hormaro cabdiqafaar arrintan siyaasadda iyo murankan iyo khilaafkan ka taagan puntland sidee lagu xallin karaa bay kula tahay adoo soo koobaya runtii aad buu u sahlan yahay colaad waa mahadsan tahay aad bay u fududahay dawladda hadda meesha joogtaa waxay u baahan tahay wakti fiican baa u haray haba yaraadee inay isku raadiso dadka oo mucaaradka ayan takoorin aanay dadka kale oo siyaasadda ku haysta ama wax ka sheegaya ay dhaga furan ku dhagaystaan oo ay xoogga saaraan siday dadka isugu soo aruurin lahaayeen waa ka xumahay in xildhibaanku uu yidhaahdo haddii dagaal dhaco waxaa ka mas-uul mucaarad iyo waxaas wax allaaliya waxay meesha ka dhaca waxaa mas-uul ka ah dawladda markaan jirta waa saas weeye haddii gabar ay gaajo ugu dhimanto puntland maamulka hadda jiraa mas-uulka ah oo dawladdu ay noqoto dadkii dadka isoo aruurin lahaa aynan ahayn mucaarad iyo dawladda iyo ay iyada mas-uuliyaddaa qaato madaxtinimada iyo hogaanka lagu sheegaa intaa weeye aad baad umahadsan tahay xildhibaan burhaan anigu wixii naloo idmaday haddii naloo daayo oo aan nalaku kaskasin amniga ilaahay ka sokow puntland annagaa maraykan gacanta ku hayna xilligan noo harayna doorashadu dhaafi mayso hadiise siyaasiyiintu nagu kaskashaan mas-uuliyadda ciddii nagu kaskastaa qaadanaysa laakiin annagu doorashadu inay dhacdo si xaqa ku dhacdo baanu u sheegaynaa shacabka iyo mucaaradka iyo dadkaba ciddina kaskasta oo fanaha la gashaa mas-uulka noqona cabdiraxmaan war hadalkaas dardaar werin baan u arkaa shacabkaan laynaynaa in loo meel banaysanayaan u arkaa waana hadal aada u qalloocan waxaan leeyahay joojiya hadalkaas shacabka ma layn kartaan shacabkana laayana ma aha xor weeye wadankoodii bay joogaan hadalkaas waxaan leeyahay ka noqda haddaan anugu teeda ku darsado waxaan leeyahay in laysku yimaado oo oo- oo doorashadii dhacdo lixdan iyo lixdanka ay ku dhacdo wixii soo baxana lala xisaabtamo oo aysan dhicin afar sana marka markaan meesha fadhiyo kabacdi baan waxaan oranayaa haddan kooy A- aad aad aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan een, cabdiqafaar cabdi wardheere iyo xildhibaan burhaan Eh, saddexdiinuba waad aad baad ugu mahadsan tihiin eh, ka qaybgalka barnaamijka een, faaqidaadda toddobaadka idaacadda v o a mar kale aad baan idinkaga mahad celinaynaa aad iyo aad ba mahadsan tahay eh, colaad adiga iyo bahda v o a labadaba
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka waxaa ka qaybgelaya cabdiraxmaan sheekh maxamed gablax oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka puntland oo ku sugan magaalada qaahira waxaa kaloo ka qaybgelayay xildhibaan burhaan aadan oo cabdi oo ku sugan magaalada garowe gobolka virginiya duleedka magaaladan washingtonna waxaa isagoo ku sugan barnaamijka kaga qaybgelayay cabdiqafaar cabdi wardheere oo ah aqoon-yahan arrimaha siyaasadda soomaaliyana si dhow la socda inta aan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
waxaad dhegeysteen faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinayay maxamed colaad xasan